فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ha alfurqaan qodobada insha allah caawaad ku maqli doontaan oo waxaa ka mid ah maxaa u sababa ah dhaca ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ah oo soo badanaya arrintaas iyo isbaarooyinka lacagaha baadda ah lagu qaado ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada u yaala oo bulshadu dhibaato weyn ku qabaan waraysi ku saabsan ayaanu idiin haynaa dhirbeeris ka socota magaalooyinka walaayaadka islaamiga ah maxaa faa'iide ah oo ay dhirtu dad iyo dunyaba u leedahay nabadoon ismaaciil haaruun oo aqoon u leh ayaa ka warramaya beesha cayr iyo jufo ka tirsan beesha duduble oo diya ku kala qaatay magaalada ceelbuur ee gobolka galgudud codadkooda ayaanu idiin haynaa sidoo kale barnaamijka qodobadiisa waxaa ka mid ah arday wax ka baranaysa maxadka qurduba faraciisa magaalada jelib oo waxbarashadii u idlaatay kalimaadkii laga jeedaya qaarkood ayaanu idiin haynaa dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yuhuudda oo shaaciyey in xiriir siyaasadeed oo toos ah ay yeelanayaan iyo weliba faa'iidooyinka caafimaad ee koostadu ay leedahay u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuxa wareysada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ku soo badanaya dhaca loo geysanayo bulshada ciidamada dowladda federaalka ah iyo burcad kale ayaa dadka waxay ka dhacayaan moobeelada iyo lacagta iyo waxyaabaha la midka ah muqdisho oo keliya ma ahana meelo kale ayay dhibaatooyin ka jiraan isbaarooyin waaweyna waxay u yaalaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kuwaas oo dadka lacag looga gurto sidaas oo ay tahay dadka kuma nabad galaan ee iyada oo lacagahaasi isbaarada looga qaado ayay haddana dhac la kulmaan haddaba arrimahaasi waxaanu ka wareysanay suldaan cabdiraxmaan mahdi jimcaale oo ka mid ah indheer garadka soomaaliyeed bismillaah horta waan dhowahay idaacadda alfurqaan ilaahay ha barakeeyo iyada iyo shaqaalaheeda iyo wariyaasheeda iyo dhammaanba waan salaamaya boqol toban iyo afarta waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan aniga waxaan u arkaa shaksiyan arrintan masiibo ummadda soomaaliyeed u sooyatay weeye meel looga dacwoodan aanan ka muuqanin ummaddiina dhibaato aan weligeed ayna soo marin baa ku habsatay marka adeer macan arrintaas su-aasheeda waxaa weeye ummaddii dhibaataa ku habsatay sidaan u aragna wax kala maha annagu dhakafaar baan nahay meelaan wax ka bilownaan garan lahay ummaddii waa la baabi'iyey mid mid walba mid walba waa cabanayaa meelay u dacwoodaan ma yaqaanaan cid ay ka cararaan ma yaqaanaan cid ay u hoydaan ma yaqaanaan ummaddii marka way rafaadsantahy sidaan u aragnaa waa sidaas annagu waa yaaban ummadda soomaaliyeed waa rafaaday waa baabaaday ilaahay waxaan ka baryaynaa ummaddan sidan si ka khayroon ilaahay u keeno waxa ay ummadda maanta soomaaliyeed ay ku sugantay wax weligeed ay soo martay maaha isbaarooyinkaan oola jeeda isbaarooyinka ee aan loo kala aaba yeelin ee iska daadsan ee meel walba yaalle ee ay maxay ahayday aan hadda waxaan sheegi karaba maha isbaaro lama dhihi karo madana waa qiyaamo weeye qiyaamihii la sheegay weeye isbaarooyinkaan ka badan waxaan isbaaro ka badan weligeed tan oo kale maynaan arag ummaddii waa rafaaday mid walba dariiq buu taagan yahay kan hadduu lacag ka qaata ka kale tan kala celin karo kii lacagta qaata ka kale waa usii taagan yahay gacan sii wada taagan ood moodeen inay gacansaar la yidhi oo ay faysan yihiin weeye ummadda marka inayna guryaheedii ka bixin oona shaqaysanin bay joogtaa guryahay gaajo kula wadaal banaanka hadday u baxaan wax alla waxay ay shaqaystaan waa laga qaadanayaa balaayo u shaqey bay noqotay marka isbaarooyinkaan ka wada adeer macaan hadalka marka laga soo tago isbaarooyinka muqdisho iyo gobollada kale ee dalka yaalla ee tooska ah reer muqdisho waxay aad uga cabanayaan dhaca loo geysanayo sida moobeelladoo laga qaato lacagaha oo laga qaato iyo waxyaabo kale intaba maxaa ugu wacan ciidamadu inay dadka shacabka inta soo dhex galaan dhacaan ma isbaarooyinkee ku filaa waaye adeer waxaa uu sababa isbaarooyinka berigii hore dad yaroo kooban baa qaadan jiray dad lagu ogyahay bay ahaayeen oo waxaa ama beele ay ahaayeen ama dad reebay ahaayeen hadda waxay noqotay wax iska furan bay noqotay wasaarado wax la yidhaahdaa la sameeyey wasaarad walba waxay laku yeelatay inay dhaqaale ka heshay isbaarada meeshaa la dhigay rag gaaray samaysato dhaqaalaha u qaado intaas dhaqaalaha qaadaysa ay wax loo ogol yahay tobaniyada gaadhayso kumanaan kalaa kor saaran waxba looma ogola kuwa isbaarada looga diiyey wax looga diiday ee wax ka heli waaye qori bay wataan cid ay baryahayaan ma jirto kan markuu ma lacagta ka qaaday isagana jidkaas uu sii gelaya mobel hadduu ku arkuu qaadanaya haddii mara fiican oo wadato ku furanaya wax alla waxay dhaafayaan lama arko marka isbaarooyinkaa badan ee wasaaraduhu ay nin weliba uu meesha dhaqaalo u yimid ninkii qurbaha ka yimid kii wasaarad buu ka socdaa la yidhi kii maxay hayl ciidan buu ka socda taliya ciidan buu ka socdaa la yidhi kii xildhibaan buu ka socdaa la yidhi niman marka ciidamahoo la samaystay oo nin weliba uu aniga hallay aqoonsado camal u samaystay yaad ummadii lagu fasaxay duushaarna uma hayaan marka in dadka lagu fasaxo oo nin weliba meesha uu kasoo gaaro ka gacmaysa saasaa keenaya wasaaradaha faraamada badan ee wasaarad walba ay dhaqaalaha isbaarada ka rabto isbaarada in dadka ay kala gaari weyday in dadka la gacmaysto marka sidaasay ku imanaysaa lacagta may wax ka siiyaan askartooda wax kama si wax la kala gaarsiin karaa maaha wasaaraddu waxay rabtaa dakli ayagaa rabta nimankan soo duulay oo meelaha yimid oo wasaaradaha iyo xildhibaanada iyo wax laga dhigtay ciidamada ay haystaan ay rabaan inay iyaga isku difaacaan cabsi ay ka qabaan macnaha dadka muslimiinta ee iyaga la dagaalama awgeed waxay wax kala gaarsiin karaan maaha marka in dadka lagu fasaxo oo iyaguna waxna dadka lagu fasaxo ay dadku dhacdaan waxna ay iyaga wax siiyaan waxna ay iyaga maxay wax u keenaan wax sidaa u kala qaybsan weeye marka ummadda waa wax lagu fasaxay waxaan oo lagu fasahaadinayo waana waxay gaalada ugu tala gashay dadkan in sidaa loo dhibaateeyo ummadda saa loo laayo oo la dhaco oo la barkayo oo la dio haddana meel looga dacwooda la waayo arrin ay gaaladu samaysatay weeye marka dadkii gaalada u shaqaynayana waxaasay ummadda ku fasaxeen mana siin karaan mushaarna ma siin karaan gaalana mushaar ma siiso uguma soo qaadi karaan iyagana ma kala gaarsiin karaan marka in ummadda lagu fasaxo la yidhaha war waxaad aragtaan qaata waa saasay ku timid arrintan ummaddina saasay u dhibaataysantaade laakiin madaxda dowladda federaalka waxay ku celceliyeen ciidamadooda inay mushaar siiyaan macnaha ciidamadaasi kulligood ma ahane waa qaar miya
haa waxa yaroo iyaga albaabka u taagan maayo waxa kaleeto ee banaanaha lagu fasaxay ummaddaa lagu fasaxay xaggey joogtaa dowladda siinhaya ciidama mushaar la siiyaa ma jiraan ad wax ciidan mushaar mushaarka lagu sheegayo waa wax annaga jeebkeena ku jira ee lagala baxayo wey ee naagaha annaga dabka dahabka laga furanhayo wey moobeelada ilmaha dugsiyaed u dirnay laga qaadahayo waxaasaa mushaar u yaqaanaan marka iyagu wax mushaar la yidhaha waddanka kama jiro waddan la haysto oo la qabsaday oo lagu soo duulay oo dhaqaalihiisi das kala guranhayaan oo nimankani nimanka dhaqaalaha guranhaya wax kama soo qaadi karaan annaga a nagu fasaxeen ilmahanaga iyo naagahanaga iyo dadkanaga iyo jeebabkanaga weeye waxaa la dhahaya adeen mushaar dadka ma waxaasaa marka mushaar waxay ku sheegaan nimana xishoonhaya maaha waxaas inay ku hadlaanba maaha ee waysan xishoonayni wax ummadda lagu haya hadday arkaan ay arkaan ay arkaan ayna sheegayn inay haddana ay dadka ugu been abuuraan mushaar baan dhibna wax ka jira adeer maca male mushaarna lama siiyo ummadda waxa la sheegaya mushaar looga dhigayo waa jeebkanaga waxa ku jira wey eedda loo jeedinaya dowladda federaalka waxaa ka mid ah ninkii iyada aan ka tirsanayn oo wax dhaca ama wax dila markii xaajadu ku cuslaato oo uu khatar dareemo iyada ayuu ku biiraa maxay taha sababta ay burcad iyo gacan kudhiiglayaasha gabaad ugu noqonayso iyagoo dadkaay rabaan weyaba dadkaasay baraama iyagu dadka ay rabaanba waxaa weye dadka dakanaysan een magaalada dhex mari karin een ummadda ku dhex noolaan karin bay rabaan nin ummadda dhex mari kara ma rabaan oo ummadda la dhaqmi karo oo wanaagsan oo salaada ilaahay tukado oo fiican oo aan fisqiga iyo xaaraanta iyo waxaa ku dhex jira maba rabaan mid dhiig islaam qaba oo ama gabadh kufsaday ama dembiilaho dad dhacay dadka ay haysaan waxaasay u badi taariku salaada amriye caba dadka ay haysaan ciidanka ka dhigaan baaba sidaa ah ma rabaanba nin iyaga nin toosan oo wanaagsan sidoodaba ciidankooda ka mid maaha mana doonaya waaba midkay u yaqaanaan waxoogaa nin yar ilka cadcad oo waxoogaa sunna ka muuqan waa dadkay u yaqaanaan bacsan raaca iyo waa maxay ahayd waa hebelow iyo dadka wan wanaagsan ay ku sheegaan oo sida ay gaaladu ay dadka ugu tilmaanto kale ay ugu tilmaamaan marka ninka ay iyagu rabaan waaba kaaba dadkii shacabka ahaana runtii maba haddee hubkiibaaba laga dhigay dadkii hay-ad iyo hebelow iyo wasaarad iyo shirkad iyo nin shaksi ahoo dukaankiisa ilaashanayo waxaasoo dhan qori wax lagu arki karaaba ma jiro waa la dili markii la dilana iyagu hoos tagaya maxaad kusoo dishay al-shabaab buu ahaa hebelow buu ahaa qofkii dhiiggiisi la xalaalaysanayoo dhan oo hantidiisi la dhacayo ama isaga naftiisa in la banaysa la rabo yaa waxaa lagu sheegaa dadkanagii marka waxaase ku baaba'ay iyaguna waxay ku shaqaysaan baa dadkaas ah ma ku dhex noolaan kara marka nin xun ummadda muslimiinta ayagoon wanaagsan kuma dhex noolaan karo inuu wixii xun ee fisqiga watay ee xaaraanta isaga lamidkaa u dhex galo saasuu ku khasban yahay iyagana way difaacayaan oo wayba rabaanba marar kala duwan ganacsato iyo odayaal ayaa waxay u tageen dowladda federaalka ah waxay ka dalbadeen in ciidamadeeda ay ka ceshato tuugadan ay ka difaacdo ama ay u ogolaato inay iyagu ishubeeyaan oo ay hantidooda iyo naftoodaba difaacaan haddaysan xataa iyadu waxba qabanaynin dadka may u ogolaatay inay ishubeeyaan oo isdifaacaan waxay sabab u tahay adeer macaan ninkan dowladda aad ku sheegaysa askarigan uu soo diray ee shaatiga loo soo geliyo qoriga loo soo diray mushaar looma hayo ninkan haddii qori la siiyo hantida iskale ninkan wuu iska celinayaa ninkana biil looma hayo insha lacag looma hayo ninka inuu xoolihiisa cunaa loo diray arrin bilcagsi ah waaya marka ninka hadduu qori qaato dukaankiisa la hor fadhiisto ninkan markuu ku yimaado wuu iska celinayaa markuu xabad ku rida waa ku ridayaa laakiin looma rabo sidaa waxaa la rabaa in la dhaco hantidiisa la qaato oo meesha ku noolaada ninka ninka ninka waa lagu dul noolaynaya caawa intuu maanta oo dhan soo qaraabto waxaaga soo dhaco soo wacso albaabka usoo fadhiisanaya caawa isagoo xaaraantiisa siyaarkiisa jaadkiisa wata ninkana gurigiiba u saaray oo meesha ugu jiraa haddii marka nimankan ganacsatada hub la siiyo oy xoolahooda iyo hantidooda kaga nabadgashadaan nimankaa budhacadka waa waa waa iska celin lahayn laakiin looma ogola qoriba looma ogola qori haddii la siiyo niman kale iska celinaya haddii laga qori la siiyo nimanka iska celinaya nimanka xaggee mushaar looga helaya ma soconaysa marka arrintaa waa in kuwan gacmaha laga qabto hubka laga dhigo wixii la rabana nimankan ay ka samaysaan ciida dawlad lagu tilmaamo nimankan dawlad ku sheeg dadku ay sheegayaan askartan ay soo direen mushaar uma hayaan dadka adeeg jaabkeenna wax ku jira horena waa kugu sheegay jaabkeenna waxa ku jira waaye wax mushaarka looga dhigay haddii annaga aan qodiyo qaadano nimanka iska celino xaggee mushaar looga keenaya nimanka iyaguna meesha fadhin mahayaan markaan kuwan layno inaan iyaga usoo soconno way dareemayaan marka ma yeelahayaan adeer macaan in ganacsato iyo dad waxgarada iyo dadkan lafahooda u ilaashadaan in qoryo la siiyo hub qaata loo ogolaado ma suurtagalayso mushaarkii baaba la saaray iyaga see qoryo loo siinaya adeer macaan ciidamada dowladda federaalka aad ay u qayilaan hadda qarash kale oo badanna waa u baahan yihiin biyodhaca warkaaguma waxa weeye lacagta lagu qayilaya iyo tan kale gebi ahaanteedba waxaa lagala baxaa jawaabka shacabka xaqiiqada saas weye adeer macaan warkayga biyodhacis halkaa weye ummadda dadkan waa laga adeejiyey in ay hantidooda cunaan xalaalaystaan kii laga qaadi waa in dhiiggiisa la banayso xaqiiqada sidaa weye wax kaloo loo haya nimankaasi ma jiro mushaar lama siiyo umaan ay hayaan iyaganaan haysaninba nimanka marka in isbaaro la dhigto ay wasaarad walba isbaarada wax ka raasada nin waliba uu nin u dirtada dukaan hebel maanta wax nooga soo qaad magaalada bakaaro gala halkan adiga maxay ahayd ay siinay gal adiga halkan maxay ahayd maanta suuq bacaad ukac adiga meel hebel nooga soo adiga xaafadahan dhexmara gabdhaha dahabkooda hala soo qaado dadkan noocaas marka caawa marka laysuyo nin wala hebel maxaad soo heshay waa la sheekaysan baa leeyahy derbiyada agtooda yowkii marduuf jaal haysaa lagu soo hiriirlayn waxaasaa la cunaa adeer ilmaha waxaasaa lagu beelaa waxay noqon doonaan garamayna ilmaha waxaa la siinayo waxaan ka wadaa marka xaqiiqatan dadkan qoryaha loo dhiibay ee ciidanka lagu sheegahayo mushaar uma hayaani mushaarka la sheegayo waa dukaamadanada bakhaaradannada ganacsigaanaga bacadlahanaga jeebabkanaga iyo moobeeladanadi gabdhahanagi dahabka ay dhagaha iyo qoorta ku wateen waxaasi guryihii baana loogu soo gaday ummadda soomaaliyeed maanta gaar ahaan muqdisho iyo meelaha hogaamika codyada ay ka taliyaan oo dhan isku mid weye dadku saasuu maanta u bislaaday waxa lagu sheekaysanayaana ma jiro wa waxaan lagu waa la yaaban yahay adeer macaan waxaana wax la garan kara maa marka ummadda way halaagsantay adduunka maa marka ilaahay ha u toobad keentay ummaddan in ilaahay waxaan ka dulqaadan ilaahay ha baridaan leh aniga ummaddan waa laga adeejiyey nimankan waa biilkoodii baa la saaray kaasi wuxuu ahaa suldaan cabdiraxmaan mahdi jimcaale oo ka hadlayey isbaarooyinka u yaala dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي magaalada saako ee walaayada jubbooyinka saako waxaa ka bilaabatay dhirbeeris iyada oo la arkayay dadka oo meelaha faras magaalaha ku tallaalaya geeda kala duwan magaalada jilib ayaa horey looga hirgeliyey arrintan oo kale walaayada jubbooyinka ayaa waxay ku howlan tahay in magaalooyinka ay dhir kala duwan ku beerto si bulshadu ay uga faa'iidaystaan meelo kala duwan oo walaayaadka islaamiga ka midana sidan oo kale ayaa horay uga dhacday howshaasina waa mid socota haddaba faa'iide intee la-eg ayay dhirtu u leedahay dadka iyo dunyadaba arrimahaasi waxaanu ka waraysanay nabadoon ismaaciil haaruun waxaanu marka hore ka hadlayaa sida u arko geedaha magaalooyinka lagu tallaalayo adeer waxay faawo faa'iido waxay u leedahay dhirtii oo baxday oo la habsanaya ninkii arkay ee joogay baa le bars magaalaha jilib haddaad sidaa isu taagto geedka saa u ruuxanaya ee dadku hadhsanayo ee gabdhuhu hadhsanayaan ee carruurtu hadhsanayso ee hooyooyinku hadhsanayaan qalbigaasi ku noqonaya waxaanu leenahay dadka dhirta beeraya waan soo dhowaynaynaa gacmo furan baan ku soo dhowaynaynaa waxaanan dadka ku boorinaynaa inay dhirta aada u beeraan hadda guriga aan kaala hadlayo toban geed baan ku beeray oo qaarkood hadda beri ama saa dambe in la harsado ay suurtagal tahay qaarna intii muddooyinka muddooyinkanba midhahooda la cunaya qaarna muddo dhow in midho laga cuno la rajaynayo shaksi kasta oo soomaaliya ama shaksi kasta oo islaamiyiba hadduu yidhaahda lambeer dhulka oo dhan geed buu noqonayaa meel dhirla iyo meelaan dhir lahayna wax la isku qaban kara maaha dadka waxaanu ku boorinaynaa waanu ku baraarujinaynaa dhirta beerideedu waa nolosha beerideeda dhirta gubiddeeduna waa nolosha gubiddeeda adeer dhir la-aani waa nolol la-aan ilaahayna dhirta wuxuu u soo saaray bini aadamku inuu ku manaafacadsado xayawaankuna ay ku manaafacaadaan ama xoolaha la dhaqda ha ahaato ama ugaadha duurjoogta ha ahaatee meel aan geed lahayn wax ku noolaan karaayo ma jiro dhibaatadeeda iyo mushkiladeeda waxaa arkay ninka jooga ama ninka soo maray ninka ninka arkay dhulka aan dhirtu ka bixin dhul waxaa jira laba-iyo tobanka maanta iyo laba-iyo tobanka caawiya asbuuc dhan haddaad socoto laangeeda oo meel ku taalla aadan arkaynin dhulkaas ilaahay dad buu dejiyey dadka ilaahay dhulkaa dejiyey uu ku beeray baa dhir la-aantu dhibaatada ay leedahay maanta in wax laga weydiiyo ay mudan tahay waxaad arkaysaa xoolihii noolaa oo loo dhisayo teendhooyin si ay qoraxda uga hadhsadaan adiga xoogaa teendha waaba loo dhisi karaa ballo iyo geel adigu teendho gaadsii siiba geel bal adigu teendho gaadsii wax la soo maray oonu soo aragnay oo xaqiiqo ah wey xooluhu dhir la-aan ma noolaan karaan sababtayna u noolaan karin waxa weeye geedka ay daaqaan dhirtu waa geedaha ay xooluhu daaqaan bay ka mid yihiin lo iyo adi iyo geel intuba geedahay daaqaan marka labaad way hadhsadaan oo qoraxda iyo milicday ka hadhsadaan marka saddexaad bahalka iyo waraabaha iyo dugaaga cunayaa lagaga oodaa marka afraad dhaxan iyo dabayle markay jiraan way dugsadaan dugsi baa looga dhigaao ninkii arkay baa arkayda inta xero looda xerada dugsi baa looga dhigaa xayawaanka intaas ama xoolaha intaas oo faa'iido bay dhirtu u leedahay dadkuna de iska badaa warkiisa badaa dadku habsi bay noqotaa midho ay ka cunaan bay noqotaa bilic iyo qurux bay noqotaa indha ku qabowsi bay noqotaa bal adigu ruux weyn oo aan shay qabin oo qaawan siduu u muuqa muuqaalku sidu siduu yahay waa si aada u fool xun ilaahay dharka inagama dhige dhulka dharkiisu waa dhirta faa'iidada ugu weyn ay dhirtu leedahay waxaa ka mid a cadowgaa la yskaga qariyaa cadowgaa la yskaga qariyaa geed weyn hoostiisa markaad gasho cadowga kuma arkayo midda kale hadduu kugu soo duulo geedku waa kii loo geli lahaa waa ciidan waa geeduhu waa milateri waa guutooyin dhan oo milatariya wey meeshii xida ee geedo badan leh toban wiil hadday galaan kun nin kama saari karaan kun nin kama saari karaan way kula dagaalamayaan nin weliba geed galoola ama geed quraca ama geed bisiqa ama geed xagara ama geed malmaruu fooda saari gaalkana wadnuhu ka liis beerku ka xasharin dhirtu faa'iidada ay leedahay wax habeenkan caawa oo kaliya lasoo koobi kara maa intaasoo dhan waxaa ka daran oo ka sii badan faa'iidada dadku ku qabo nolosha bini aadamka ku nool yahay waa dhir be waxa la cunaya dhir baa lagu karsadaa waxa la waxa la dhaqanaya dhir bay daaqaan marka adeero allaha ku barakeeyo aad iyo aad baad umahadsan tahay dhirta wanaageeda iyo nolosha bini aadamka ugu sugan ee ilaahay u soo saaray wax habeenkan caawa a tiro lagu koobi kara ma aha dhirta ha la beero dhirta ha la beero cid kasta oo codkayga maqlaysa ama uu gaarayaa waxaan ku boorinayaa dhirta noocyaheeda kala duwan in la beero wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum hadda waddamada carabaha oo kale qaarkood waa saxaro meelo kaleo ayaga lamidana way jiraan waadna soo hadal qaaday dhibaatada haysata dadka aan dhirta haysan dadkaas dhiban iyo kuwo kale oo waddamadooda dhir leeyihiinba geeda ayay tallaalaan soomaaliduna waa jirtaa marka bal isbarbardhig ku samee adeer waa arrin waali ah arrin waali ah weeye nin geedkiisii goynaya nina geedkiisii buu beeranayaa nina geedkiisii buu goynayaa dhuxuliyan waxaan manac macaf nacfi lahayn buu ka raadinayaa nina intaas oo maalayo intaas oo xulu laba laamood inuu bixiyo uu ku waraabinaya uu ku waxaynaya waxa weeyaan nin waalan iyo nin miyir qabay isu yihiin ninka miyirka qaba ee wanaagsan waa ninka dhirta beeraya tabeeran ee dabeeciga ilaahay beeray ee sida quraca iyo galoolka iyo maraaga iyo qasaxa oo kalena aan birta ku goynaynin kuwa birta ku goynayaayna xoolahoodii waxay daaqaan ma haystaan isagu wuxuu dugsada ma hayo cadow hadduu ku yimaado wuxuu kaga gabbada ma hayo ninka markaa waxaa samaynaya haddaynu nidhaahno saaxiibo wuu waalan yahay ma khalad baa khalad maahe waa sax baan qabaa anu ninkaasi waa nin waalan ninka gudunta u soo faysanaya geedkii uu harsan lahaa inuu ku gooyo wuxuu u baahan yahay inuu helo cid garbatuub uga qabato si uusan geedka u goynin wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum kaasi wuxuu ahaa nabadoon ismaaciil haaruun oo ah afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ah ee soomaaliyeed wuxuu ka hadlayay arrimo dhirta la xiriira magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud waxaa diyo ku kala qaatay beesha cayr iyo jufada maqal same oo ka tirsan beesha duduble beesha cayr ayaa lacag konton kun oo doolar ah oo ahayd wejiga saddexaad ee diyada rag ka tirsan jufada maqal same oo ku dhintay shaqaaqo labada beelood ee ku dhex martay deegaanka taraguduud ee hoostaga magaalada dhowsamareeb waxa ay ku wareejisay jufada maqal same waxaa barnaamijkan soo qabanqaabisay walaayada islaamiga ah ee galguduud oo labada dhinac dhexdhexaadinaysay munaasabadda waxaa ugu horreyn ka hadlay mid ka mid ah nabadoonnada beesha ceyr oo iyadu diyada wareejisay waxaana xigi doona mid ka mid ah odayaasha jufada maqal same oo iyada lacagta diyada lagu wareejiyey bismillaahi raxmaan raxiim ilaah baa mahadsan shaqaaqo ka dhacday meesha la yidhaha taraguduud oo walaalaha reer maxamed reer maqli same iyo walaalaha cayr bari ka dhex dhacday annagoo ah cayr bari arrintii meeshaa ka dhacday walaayadaan ugu soo baxday ciidankii baa la kala qaaday markii ciidankii la kala qaaday waxaa la galay xuquuqdii dhibkii dhimashadii meeshaa ka dhacay walaalaha reer maqlisame waxay yeesheen afar nin iyo gabar goobtaa waxaan ku bixinnay shan kun oo lacaga oo duug ah waa fayskii koowaad mar labaad waxaan keennay lixdan kun iyo shan boqol waa markii labaad mar saddexaad waxaan keennay oo maanta ah konton kun aan keennay walaayada islaamigaha ku ilantaa ku mahadsan waxaan leenahay walaalaha reer maqlisame walaalayaalo soo dhowaada raalli ahaada arrintii meeshaas ka dhacda waa ka daawownay waa isdhex degaynaa waa derisna waa nahay walaalana waa nahay saasaan leenahay soo dhowaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wanaaggaasna waxaa lagu helay walaayada islaamigaah shareecadda xukunka ilaahay soo dejiyo ee kitaabka ilaaheeya oo lagu kala xukuntamay sidaasaa lagu helay ilaahaana ku mahadsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa meeshan aan maaragtay mahadnaq weyn u celinaynaa ilaahay macbuudhay oon abuuray qaas ahaan waxaan mataqaanaa haddana u mahad celinaynaa walaayada ummadaha xoogaay shaqaaqadu ka dhex dhacday isu taagtay oo sharciga diinta islaamka ku maamushay meeshaas marka wixii xoogahay dhimashahayoo ka dhacay sida ninka la yidhaahdo cagamadow u sheegay ayaa maaragtay heer maqlisame xoolahaas u qaateen shan kun oo meel ah iyo lixdan iyo shan boqol oo meel ah iyo maanta oo konton kun ah iyagana xaggooda waxaa maaragtay la wareegtay afar nin oo mataqaanaa oo maaragtay gacanta maqlisamaha xaggooda loo dayey oo ku dhimatay ayaga waa loo tasliimay oo maqlisama waa siiyey qoladan ayaga xaggoodaah maaragta xoogaa waxa laga yar gurbinayey marka sidaas ayaa maaragtay xoolihii maaragtay shantaas kun iyo lixdan iyo shan boqol ilaa maantoo kontona ayaa la kala qaatay ilaahay weynay oo waaxidahay ayaan u mahad celaynaynaa oo inaan maaragta kutubkiisa ku dhaqanno nagu mataqaanaa nagu ilhaameeyey wixii dhibana allaha naga maslaxo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa hagaag dafcadii labaad ee arday ka qalin jebisay macadka qurduba ayaa xafladda waxaa loogu qabtay magaalada jilib ee walaayada jubbooyinka waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin iyo culamaa'udiin iyo salaadiin iyo marti sharaf kale intaba xafladani oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay waxaa shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardayda ka qalin jebisay macadka qurduba faraciisa degmada jilib macadkan waxyaabaha lagu barto waxaa ka mid ah shareecada islaamka iyo kombyuutarka muddo saddex sano ah ayay ardaydani waxa ay qaadanayeen daruus kala duwan dadkii xafladda gabagabada u ahayday waxbarashada ardadan ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed axmed balle oo ka mid ah culummada diinta islaamka kelimad ayuuna halkaa ka jeediyey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى يا مهادس كالولا ليال السقوك يا كيني هول كان مناسبة مناسبة آد قيمة بدن ويان أرددا كقرن جبيسي معدك قرطبة سنة تنيدا يتيك الرئيسي وهرمر iila lagu tallaabsaday ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana ku mahadsan walaalayaal marka ugu horraysa waxaan aad ugu mahad celinaynaa maamulka mid guud hadday noqoto xarakada iyo ragga macaahiddaas qurduba iyo kuwa la midka maamulaya aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa walaalayaal khaasatan walaalaha tarbiyada ee si khaasa macadkan u maamulaya oo u dhabar adeygay hawshaa iyada ah waxaa kaloo walaalayaal tusaalayn u baahan waa idinkaa idinla hadlayaa ee culummada soo qalinjebisay waxaa laga yaabaa in ruuxu istiraado sheekhu maxay culummo muxuu u yidhi wadaadku muu yidhaahda arday maye culummaa tihiin maxaa yeelay shahaadada nin ruuxa akhriya waxa uu dareemayaa dadkani waxa ay soo barteen iyo mansilada ay joogaan haddaadan adigu marka aad isku malaynaysid inaadan adigu aadan qaangaarin taasi waa baab kale weeya laakiin waxaweye waxa aad soo barateen iyo shahaadada hanawiga aad haysataan iyo waxa laydin soo baray ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaweye ku mahadiya waxa aa gaadheen walaalayaal waxaana aad tihiin culumo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommada uu tilmaamay oo uu yidhi ma siman yihiin inaad ka fadli badan tihiin kuwaa laydinla simay macnaha ayaad meesha ka dareemaysaa culummatii in culummo aad tihiin ilaahayna uu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun innamaa yatadakaru ululaalbaab war miyay siman yihiin kuwa wax yaqaana iyo kuwan waxba aqoon marka maa la mid ma tihiin dad aan waxaweye shahaadadii hanawiga wadan ama mid hoose wata ama iskuulba aan tegin bal waxaad tihiin culummo waaweyn ayaa tihiin ee horta ba marka ugu horraysa bal iimaansada culummo inaad tihiin horta bal iimaansada koow marka labaad ilaahay subxaanahu wa tacaala fadliga uu idin siiyey waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal uga xamdinaqa fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala waa iskale lahu lmulku walahu alxamdu walahu athanaa'u alxasan ilaahay subxaanahu wa tacaala milkiga allah iskale mahadoo idaylkeenna allah iskale ammaan idaylkeenna allah iskale waa adkaarta waxweye nabigeenna uu noo jideeyey salawaatullahi rabbi wasalaamu calayhi caqiba asalaa salaada gadaasheeda inaan akhrisanno walaalayaal waxaan leenaha marka ayuha alculamaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa aad soo barateen ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiinna allah ku ballaariyo waxaanaad ogaataan walaalayaal waxa weeye khayr oo dhan ilaahay inuu idinla maagay min xadiidi mucaawiya fii saxiix albukhaari wa muslim nebigu yidhi sal allahu aleyh waaalihi wasalam man yurid illaahu bihi khayran ruuxii ilaahay khayr la doono yufaqihhu fi ddiin diinku kasisiiyaa maadaama waxaweye shahaada hanawiya aad wadataan diinkaas aad soo barateen ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin fahamsiiyo waxa weye annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala inta iyada allahna fahamsiiyo cilmigu walaalayaal waa fadli weeyaan waa dheeraad waa nimco ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nimcayaana ilaahay baa kalaamkiisa noogu sheegay walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymaana cilmaa wa qaala alxamdu lilaahi aladii fadalanaa calaa kaiiri min cibaadihi almu'miniin nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan baa ilaahay uga xamdi dhaqaya ilaahay wuxuu yidhi cilmi baan siiyey u fiirsada walaalayaal cilmi baan siiyey macadkaa ka soo taqarrujeedna cilmi baad uga soo baxdeen haa in gaarigacan la xamaalo iyo in dhuxul la shido iyo in maqaayad la kariyo waxa weeye ma idnaan soo baran waxaad soo barateen ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisaa soo barateen kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo axaadiida nebiga iyo culuumta diinta ee kala duwan funuunteeda ayaa soo barateen marka waa fadli weeyaan waxa weye waxaad haysataan fure baa laydin siiyey furaha aad wadataan waxa weye macadka qurduba waxaad ka soo barateen oo cilmiga furihiisa aad wadataan intaa laydin fahamsiiyey laakiin inaad waxa weye gudubtaan oo macaahidda kale gashaan oo jaamacaadka gashaan oo had hore u dhaqaaqdaan waxaa kaloo ayadana ku darid u baan walaalayaal waxa aad barateen waa xujo weeyaan walaalayaal alqur'aanu xujatun laka aw calayka waxaad soo barateen waa xujo weeye walaalayaal xadiidka nabigu waatuha sal alla alيh waali wasalam wcalcin wacan cilmihi waxa weye maadaa camila bihi cilmigiisa waa la weydiinaya wuxuu ku camal falay waxaad soo barateen qurdubaan ka soo baxay saddex sano maahane waxaasi waa kaa go'on tahay waa lagu weydiinay waxa weeyaan jazaakum allahu khayran waxaan idinku mahad celinaynaa idinkana dhabar adayga aad dhabar adeygteen maadaama aad dhabar adeygteen idinkuna waxaan leenahay qoxweyaan raggiinna soo qalin jabiyey iyo dumarkiinna iyo kuwa sanadkii hore waxa weye waa dhabar adeygteen allah idin barakeeyo kuwa kalena dhabar adeygaas allaha macnaha siiyo idinkuna wax badan baa idiin harae waxa weeyaan waxa weye nin kasta inta shahaadoo jeebka gashado oo derbiga surto hadduu yidhaahdo bas weeyaan aniga cilmi noo kala dhammaat gabadhuna sariirta ay dhigato war waxaani waa luqluq weeyaan waxa weye cilmigiinna ziyaadsada wa fowqa kulli dii cilmin caliim waxaan leenahay macallimiinta jazaakum allahu khayran waxa weye maratan wa wasaawe macnaha iyo mar labaad iyo mar saddexaad hada billahi towfiiq wasal allah wasalam calaa nabiyina maxamedin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
iminkana waxaad ku soo dhowaataan qodob ku saabsan maxay tahay faa'iidada caafimaad ee koostadu ay leedahay maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya koostadu waa cagaar la karsado oo cunno ahaan loo cuno waxaa afka ingiliishka lagu dhahaa sbainaj waxaa la rumaysan yahay in asalkeeda ay ka soo jeedo dalka iiraan laakiin meelo badan ayay dunida gaartay oo hadda laga isticmaalaa maxay koostadu ka kooban tahay nafaqo ahaan koostadu waxaa aad uga buuxa maaddooyinka naysin zinki borotiin fitamin e c e k thymin fitamin b sigis kalsiyam birta iron magnesium botasiyam kober waxaa ku yar dufanka iyo kolestaroolka waa qudaar kulansatay nafaqo kala duwan oo jidhka qaybihiisa kala duwan wax u tarto waxaa kaloo ku badan maaddada sunta jidhka ka saarta ee antioxidantis waxaa kaloo ku jira maaddada folite taasoo la aaminsan yahay inay caafimaad u leedahay wadnaha iyo xididada maaddada magnesiamka ee ku jirta cagaarka koostada waxay ka qayb qaadataa kontaroolista cadaadiska dhiigga balood brayshar diraasad la sameeyey dhowaantan waxaa lagu soo daabacay in koostadu ay kobciso xusuusta shaqada maskaxda iyo foojignaanta koostadu waxay u roon tahay dheefshiidka waxay ka hortagtaa calool fadhiga waxay kaloo u roon tahay dadka qaba gaaska iyo alsarka sidee loo kariyaa waa in koostada lagu uumiyaa biyo ee lama kariyo haddii la kariyo waxaa ka dhinta nafaqada ay xambaarsan tahay markii la uumiyo dhacaanka ay dhashana lama daadiyo oo koostada ayaa suugo looga dhigtaa si aysan kuu dhaafin nafaqooyinka ay xambaarsan tahay ka fogow isticmaalka koostada gasacaysan ama la soo warshadeeyey haddii aad heli karto iyadoo fareesh ah taas ayaa nafaqo badan kana fog halista maadooyinka iyo sunta lagu buufiyo beeraha ama daawooyinka lagu xifdiyo cunnada oo warshadaha ay ku soo daraan waxaa carruurta la siin karaa koostada markii ay toban bilood gaaraan sida ay ku taliyaan dhakhaatiirta carruurta dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yuhuudda ayaa waxay sheegeen in xiriir siyaasadeed oo toos ah ay yeelanayaan salmaan axmed ayaa la socday oo ka warramaya waad masan tahay cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali dowladda maraykanka ayaa si toosa waxay ugu dhawaaqday arin sanadihii u dambeeyey aada loo sahdaalinayey taas oo ah in dowladaha carabeed qaar ka mid ah ama intooda ugu badan ay doonayaan in xiriir toos ah ay la yeeshaan maamulka yuhuudda ee xooga ku haysta dhulka muslimiinta ee filistiin dowladda imaaraadka carabta ee uu hogaamiye moxamed bin zaayid ayaa noqotay dowladdii ugu horeysay ee qeybta ka ah dowladaha khaliijka taasoo si toosa ugu dhawaaqda in xiriir toos ah ay la yeelanayso maamulka yuhuudda ee xooga ku haysta dhulka muslimiinta ee filistiin dowladda imaaraadka iyo maamulka yuhuudda ayaa si toosa ugu dhawaaqay in xiriir toos ah oo dhanka diblomaasiyadda ay yeelanayaan islamarkaana heshiiskan ay ku tilmaameen midka taariikhiga ah ay dhexdhexaadye iyo garwadayn ka ahayd dowladda maraykanka ee uu hogaamiyo donald trump kaasoo la wada ogyahay sida uu taageerada ula garab taagan yahay maamulka yuhuudda isagoo magaalada alqudus ee barakaysan horay ugu dhawaaqay inay tahay caasimadda maamulka yuhuudda sidoo kalena qaybo ka mid ah dhulka muslimka ee suuriya gaar ahaan buuraha aljawlaan uu u aqoonsaday inay leeyihiin yahuudda haddana waxaa soconaya tallaabooyin lagu doonayo in daanta galbeed si toos ah loogu wareejiyo ama maamulka yuhuudda uu si toosa u sheegto in dhulkaasu isagu leeyahay iyadoo meesha laga saarayo dowlad kusheega uu hogaamiyo maxamuud cabaas abuumaasin ee sheegata inay matasho dadka muslimiinta ee filistiin haddii aan usoo laabanno heshiiska rasmiga ah ay gaareen dowladda imaaraadka iyo maamulka yuhuudda waxay labada dhinac sheegayaan in tani ay tahay mid taariikhi ah islamarkaana maamulka yuhuudda ee dhulboobka ah ee xooga ku haysta filistiin iyo dowladda imaaraadka carabta ah uu heshiiskooda noqon doono mid caalami ah iyadoo duulimaadyada caadiga ah ee isku xira ee dalka imaaraadka carabta iyo dhulka muslimiinta ee filistiin ee yuhuuddu xooga ku haystaan islamarkaana iyagu sheeganayaan inay leeyihiin dib loo furi doono inkastoo uu horeyba u jiray xiriir muuqda oo ka dhexeeya dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yuhuudda ee dhulboobka ah haddana daahakarrogidda iyo ku dhawaaqidda rasmiga ah ee timid ayaa noqonaysa ee tii ugu horeysay islamarkaana muujinaysa sida madaxda ka talisa wadamada caalamka islaamka gaar ahaan ee kuwa dowladaha carabta ay markan u doonayaan in maamulkii yuhuudda ee toban sana ka hor ama sanado ka hor ay raayul caamka guud ee wadamada carbeed iyo muslimiintaba ka aaminsanaayeen inuu yahay maamul dhulboob ah oo xoog ku haysta dhul ay leeyihiin dadka muslimiinta ee filistiin maanta laga dhigo ee dal ee jira oo yuhuuddu ay xaq u leeyihiin inay haystaan oo ay lahaadaan ee dhulka muslimiinta ee filistiin marka dhacdadan dhowr daqiiqo ka hor lagu dhawaaqay aad ayaa loo hadalhayaa sida aad hadda arkayso tiifiyada caalamka ayaa soo bandhigaya tabin toos ah oo ku aadan mashruucan lagu dhawaaqay ee ah in xiriir toos ah ay yeelanayaan dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yuhuudda waxaana dadka falanqaynaya ay arinkan ku tilmaamayaan inuu yahay mid la filayey marka loo eego tallaabooyinka sanadihii u dambeeyey uu qaadayey maamulka ka dhisan dalka imaaraadka carabta ee uu hogaamiyo moxamed bin zaayid donald trump oo hadlay wuxuu arrinkan ku tilmaamay maalin taariikhi ah isagoona sheegay in dowlado carbeed oo hor leh ay tallaabada dowladda imaaraadka carabta ee qaaday ay qaadi doonaan maalmaha soo taasoo dabcan muujinaysa in mashruucan uu yahay qorshe horey loo soo degay qaybna ka ah mashruucii safqatulqarni loogu magacdaray ee lagu doonayo gebi ahaanba in dalka filistiin ee loogu wareejiyo oo lagu siiyo maamulka yuhuudda ee dhulboobka ah xoogana lagu deegaameeyey ee dhulka muslimiinta ee filistiin dabcanna maamulkan yuhuudda ah ayaa ah maamul taariikhdiisu dhowdahay marka loo eego xilliga ay reer galbeedku ay xoog ku dejiyeen dhulka muslimiinta filistiin iyo xitaa marka laga soo bilaabo ballanqaadkii balfor ee laga joogo halka qarni aqalka cad ee maraykanka oo bayaan soo saaray wuxuu aad u soo dhoweeyey tallaabadan ay qaadeen dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yuhuudda waxaana uu sheegay aqalka cad in muddo toddobaad gudihiisa ah lagu qaban doono xaflad aad u ballaaran oo lagu soo dhoweynayo ama lagu maamuusayo siday hadalka u dhigeen heshiiskan ay gaareen ee dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yuhuudda oo dabcan ah arrin si hoose u socotay oo bannaanka un lasoo dhigay dadka muslimiinta guud ahaanna ay ka dheragsanaayeen aqoon-yahanada iyo waxgaradka muslimiinta ahna ay ka digi jireen ee bilihii iyo sannadihii lasoo dhaafay cabdilfataax asiisi oo ah madaxweynaha dalka masar oo u muuqda qof la socday mashruucan sida hoose loo soo dhiraandirinayey ayaa si deg deg ah oga hadlay wuxuuna qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka uu ku sheegay inuu soo dhoweynayo heshiiska ay gaareen ee dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yuhuudda isagoona ku tilmaamay mid aad u wanaagsan sida uu hadalka u dhigay dhanka shucuubta muslimiinta aad ayay uga caroodeen waxaana hadda dadka muslimiinta ah ee isticmaalaya baraha internetka ay muujinayaan siday uga xun yihiin ama ay uga caraysan yihiin ee tallaabada ee dowladda imaaraadka carabta ay ku dhawaaqday iyadoona dadka qaar ay tilmaamayaan in tallaabadan ay ahayd mid si hoose ah u socotay hase ahaatee keliya hadda lagu dhawaaqay sanadihii u dambeeyena ee laga gadayay ra'yu caamka guud ama ugu yaraan laga taxadarayay in dadku si kedis ah u arkaan arrinkan markaasoo ay dhici karto in dibadbaxyo ama cawaaqiib iyo waxyaabo aanay mahdin ee dowladaha carbeed ay ka dhalato sidaas darteed sanadihii u dambeeyey iyo bilihii u dambeeyeba ee dadka muslimiinta ah si dadban ayaa looga gadayey iyadoo maamulka yuhuudda laga dhigayo maamul ka taliya dhul uu leeyahay ayna tahay in la aqoonsado waxaana dabcan dowrkaas qaadanayey oo dadka muslimiinta isku dayay maskaxdooda inay dhalan rogaan siyaasiyiinta dowladaha carbeed iyo warbaahintooda iyadoo xitaa meelaha qaar ay dad culimo sheeganaya ay dowrkaas qaadanayeen hadda marka dadka muslimiinta ah ee taxliilinaya ama falanqaynaya ee qadiyadan iyo heshiiskan la sheegay in dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yuhuudda ay gaareen waxay ku tilmaameen khiyaano ee muuqata islamarkaana bannaanka soo dhigaysa wejiga dhabta ah ee maamulada ka talinaya caalamka islaamka haba ugu darnaadee maamulka ka taliya dalka imaaraadka carabta ee uu hogaamiyo moxamed bin zaayid oo ah maamul aad ugu dhow ee dowladda maraykanka iyo maamulka yuhuuddana xiriir toosa la lahaa haddana si toosa u shaaciyey dabcan lana dhihi karo mararka qaar in dowladda imaaraadka carabta ayba kaga horayso ee dowladaha reer galbeedka ka fogaanshaha diinta islaamka iyo in la dhibaateeyo dadka muslimiinta oo waxaad la socotaa maamin wadan ma jiro oo ka mid ah caalamka islaamka oo la kulmaya duulaanada reer galbeedka ilaa dowladda imaaraadka carabta si toos ah oo muuqata oo aan qarsoodi lahayn ayay kaalin uga qaadanaysaa oo xitaa waxaa ka mid a dalkeena soomaaliya oo dowladda imaaraadka carabta waxay taageero hiil iyo hooba la garab taagan tahay ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya gaar ahaan ciidanka xabashida ethoobiya iyadoona dabcan kaalintaas ay qaadanayso kala mid ah dowlado ay ku jiraan qatar oo kale oo iyada lafteeda si toosa u taageerta duulaanka ay shisheeyuhu kusoo qaadeen ee caalamka islaamka gaar ahaan dalkeena soomaaliya dhanka filistiin haddii aan usoo laabanno xarakada xamaas oo ka mid ah xarakaadka ka dagaalama dalka ee filistiin gaar ahaan geeduna uu yahay magaalada ghaza ayaa war ay soo saartay waxay ku tilmaamtay in tallaabada dowladda imaaraadka ay qaaday ay tahay mid xanuun badan islamarkaana lagu tilmaami karo waran ee kaga yimid reer filistiin dhanka dhabarka oo dabcan ah khiyaano aanay filaynin siday hadalka u dhigeen waxaana ay sheegeen in tallaabadan ay keenayso in maamulka yuhuudda uu ku dhiirado in guud ahaan dhulka filistiin uu liqo oo uu gacanta ku dhigo iyadoona xarakada xamaas ku baaqday in laga noqdo islamarkaana tallaabada dowladda ka carabta ee qaaday la cambaarayo siday hadalka u dhigeen cabdulaahi si guud ee khabarkan la xiriira heshiiska ay gaareen ee maamulka yuhuudda iyo dowladda imaaraadka carabta waa mid cusub oo hadda dhow ayuu soo baxay waxaana aad u falanqaynaya guud ahaan warbaahinta iyo dadka muxaliliinta iyo siyaasiyiinta ah insha allah idaacadda islaamiga alfurqaanna ilgooniya ayay ku hayn doontaa hadba wixii kusoo kordhana ee dhegeystayaasha iyo dadka muslimiinta ah waa ay la wadaagi doontaa intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan ayna ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي